magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waaxda nadaafadda ee bilic soo celinta maamulka gobolka banaadir ka samaysay ololo ballaaran oo biyaha looga saarayo wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho kadib roobab mihigaan ah oo ka da-ay caasimada waxaa ka qeybgalay ololahani maamulka gobolka banaadir ganacsatada gobolka iyo booydleyda ah gobolka banaadir ugu horeyn waxaa ka warbixiyey ololaha nid nadaafadeed agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka banaadir maxamed suudi xalay roobaa da-ay magaalada wuxuu xiray waddooyin badan isla markiina waxaan ka jawaabnay saaka iyo xalayba inaan waddooyinka dib u furno sida iskool buluusiya ensahom afisyooni iyo ninka la yidhahdo nambar afar ceelqalow oo iyagana aan ku sii socno insha allahu tacaala haddaan inta ka dhammaanno dhammaan waddooyinkaasi ummadda iyo socodka gaadiidka iyo dadka shacabka inayna hakad gelina u taagannahay arrintaasna waxaa waaye waxaa amar nagu siiyey in dadka shacabka aysan dhibaato cashuurbixiyaasha ay dhibaatooneen waddooyinka ay ku go'doomin duqa magaalada muqdisho mudane doctor xasan maxamed xuseen muugaab waa xalay ilaa haddaan taagannahay waana sii taagnaan doonnaa shacabka soomaaliyeed cashuurbixiyaashaana lagama jiifo qorshooyin waaweyn oo biyomareennada magaalada waxa looga qabanayo duqa ku howlan yahay insha allahu mar dhowna waxaan jecelnahay in magaalada muqdisho wax biya aysan fadhiisan insha allahu tacaala dhanka kalena qaar ka mid a boydaleyda gobolka banaadir iyo ganacsatada ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin maamulka gobolka banaadir si dib loogu soo celin lahaa bilicda caasimada
insha allahu tacaala waxaan ka shaqaynaynaa in jidkaani maanta inuu furmo uu sidaas u furmo waxaan rajaynaynaa in dhammaan dadka soomaaliyeed ay u istaagaan in magaaladan nadaafadeeda iyo bilicdeeda laga wada shaqeeyo iyo horumarkeeda inaan kala shaqayno nadaafadda iyo wadada uyinka in la furo nadaafadda bulaacadaha iyo aan kala shaqayno gobolkana diyaaran unahay insha allah sen berina wada shaqayna iyo isku xirnaasha naga dhexaysa marka insha allaaho waxaan doonaynaa iyadoon wax shuruuda iyo iyo iyo filintir ay tahay inaan ku shaqayno wax laga ana weydiisanay inaan ku shaqayno waddooyinka aan dadka u furno biyahaas aan nadaafadda ka qayb qaadanno waxaan halkaan u joognaa inaan maanta nadiifinno bulaacadaha ama biyoxireennada gobolka banaadir annadaafatu nisfu min aliimaan muhiimadda ugu weyn oo arrintaa loo samaynaya waxay tahay bilicda iyo nadaafadda gobolka banaadir inaan qayb weyn ka qaadanno maadaama aan nahay ganacsatadii gobolkan taxibeyriska inaan nahay waxa ugu weyn oo qof bini aadana maanta markuu rabo inuu soomaaliya qiimeeyo waddadan hadda aan taagannaha waa waddadii airboortka gelaysay waa lambar afar waa calooshii iyo bartamihii magaalada waa qofku meeshuu naga qiyaasi lahaa sidaa darteed annagoo ah ganacsatadii dalkan iyo magaaladan muqdisho sbeshali waxaan go'aansannay inaan si volonteera oo iskaa wax u qabsa aan ugu shaqayno dalkeenna magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka da'ayay roobab mehigaan ah kuwaasi oo saameyn u yeeshay socodka dadka iyo gaadiidka